tusan oo habboon marwooyin iyo mudan ayaa lawcan oo wanaagsan waa mar kale iyo dulucdoorkii dhugashada suugaanta soomaalida goortanna waxaynu ku lafo guri oo ku faaqidi weydiinta faca weyn ee ah zaade cali warsame waa tuma mar kale waxaa u baahan jawaab fankii hore ee soomaaliya iyo kan haatanba door intee leeg bay ku leedahay halkeebayse kaga beegan tahay
war waaba la soo hoobanaya siyaadaaba loo soo socdaa siyaad alla kor lagu qaadiye alla walaale walaale ka noqo waxaan fayntayne waan cayaarayen dhow waan ka cayaarayen
waxay igu xusuusanayaan hadda iyo had dambe iyo hadeerba waddaninimo hanuunin hoggaan wanaagsan iyo jacayl iyo kalgacal iyo duco somali baan dumaya duca ducaynu diidaya somali baan dumaya
dhowr fanahan baannu yeedhnayoo war heestan qaba aalasa qaba waana lagu wada diiday kulli saadaa tidhi haah anaa qaadaya
waa hagaag warcelinta weydiinta ah zaada waatuma inta aanan dhegaystayaal ka jawaabin marka hore aan barnaamijka ku iba furo isweydiinta ah suugaani maxay taha waa suugaanta ee waxaa adeegsada badiba qowmiyadaha dunida waxayna ahaan jirtay intii aan adduunka furquristu kusoo biirin xirfadmaareed lagu kaydiyo dhaqanka sooyaalka iyo taqaaliida afka soo gaadhka ah waxaa lagu dhowri jiray garashooyinka sida cilmilfalaga xidigiska abnaqsiga daawooyin dhireedka iyo macluumaad kale oo dunyooyinkii hore macno weyn u lahaa waxay ahayd kayd weyn oo aan buuxsamin oo aabahoyga ugu mukroon ee lagu reebto laguna aamino tix iyo tiraab jilba jiil buu dhegaystayaal sheekooyin sugaan ugu reebaa markaasay warasooyinka dambena murtida loo reebay ku fahmaan habdhaqanka duulalkii hortood abuurnaa laba mid uunbayna ka dhexlaan wadiiqo weecsan ama maahee tubtoolmoon suugaantuna waxay hadba la jaan qaadaysay mawjadaha adduunyada iyo marxaladaha hadba taagan qowmiyada farkutirisihiina waxay ku dadaaleen inay u daadegaan oo ay dhuuxaan maalaanna sirta suugaantooda ku duugan kolkii aadamuhu uu gaadhay horumarka baahsanna waxaa la uunkay masraxyo iyo madxafyo lagu dhowro dhaxalka fanka iyo suugaanta duwalka caalamku iyagoo oo taas xoogeynayana waxaa la darbay wasaarado loona magacaabay wasiire iyo agaasimayaal dirkaba loo igmaday daryeelka barnaamijkaas mugaweyn waxaa xiliyada aan ka sheekaynayo oo malahayga ku aadan kuna beegan labadii qarni ee dambeeyey bilowday tartan iyo xifiltan qowmiyadaysan oo qaaradaha adduunka ka aloosmay tusaale afrika oo waayahaas gumaysi iyo dulaysi ku jirtay waxay xoogga ku saartay suugaanteeda inay u adeegsato dhanka xamaasadda iyo wadaniyadda oo waa waagii abwaanada soomaaliyeed qudhoodu markii ugu horeysay ay ku gabyaan ama ku geerharaan murti xambaarsan dareenkicin kuwaasoo ku waajahan qaaradda dadka gibilka midoob ee afrika maqaalkan baahsan haddii aan dhegaystayaal qaybtiisa dambe soomaalida kusoo koobana waxaa la rumaysan yahay in in badanba soomaalida ku caansanayd dhanka suugaanta dad badan oo waayeelmaaneed usii badan ayaa isku raacsan haddii ay wada saxan yihiin in qarnigii labaatanaad uu ahaa waayihii kobaca suugaanta soomaalida baldhugmee labaatankii sane ee u horreeyay qarnigii labaatanaad waxaa bilowday gabayo diini ah iyo maansooyin gobonimo dirir iyo gaalanacayb xambaarsan wakhtiyadaas tilmaaman ee ka sheegan xilliyada kalena waxaa taxmay silsilado gabaya ah oo ay isku maanjidheen qamaamiirtii seeska u dhigtay suugaanta soomaalida labadii marxaladood ee dhegaystayaal soomaaliya xilligii xukuumaddii rayidka ahayd iyo dhalashadii kacaankaba waxaa hirgalay heese badan oo lagu ladhay danan ama muusig ku salaysan naaxiyadda luuqadda af soomaaliga fanaaniin ilaa heer qaaradda afrika meel weyn ka gaadhay iyo abwaano awood u leh matalaadda marxalad kasta oo taagan ayaana xilliyadaa shaac baxay wakhtiyadaasna sheekooyin dadban oo daadegan oo loogu duurxulayo xukuumaddii kacaanka iyo waxaa is-hareer ordayay heese qayaxan oo kacaanka lagu durmaantumayo
bacaadiyo ciduu gaaru leeyahay gayii weli bacaadiyo ciduu gaaru leeyahay uugayni weligii warwaliba ku dhooto
geyi weliba caadiyo hidduu gaar u leeyahay heestaa dhegaystayaal inta aan ku koobo haatanse muqadisho soomaaliya makhrib dubay habeenkii milicdiyo dharaartii maalintii la joogiyo marinnada dhulkeediyo maraayada dhirteedaan intaa meyrayaayo muqdishada dalkayga kama maarmi kara dhulku waa xamar waxaan u jeedaa xarunta gobolka banaadir caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya badweynta biyaheedu degan yihiin ee hindiya ee magaaladu ganafka ay ku hayso iyo tamuuxda xeebaheeda wadhanka u dheh waddooyinkeeda ilaa heer fidsan dhaaraheeda cadcad iyo dhirteeda doogsan ee magaalada ku jaango-an taallooyinka taariikhiga ah xasuusreebka gidaar walba ku xadhan iyo dhismayaasheeda hoos iyo hadhaaca badan waa muqdisho eh ayaa ruux kastaaba u soo darmaqaata dadkii jamhuuriyadda oo idil xilligan aanu joogno waa kuwaas lur iyo dhibla-aan laamiyada taxaashtamid jees-jees iyo jilibays lama yaqaan taas lidkeed dadku waa wada jira oo waa isku jaal oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii waxay ahayd inan korran oo ku dhaqan gudaha magaalada jawigeeda aan soo sifeeyey danannada ka soo yeedhoodhaydii u muqdisho iyo heese dhaqameed ay kala timi buuhoodle ayaa u ah hiwaayada isku maaweeliso intii ay xaafad joogto ayaamaha eebbe mid ka mid ah oo aan dhowrayo inaysan filayn ha soo booqdo brofesor saciid saalax axmed dabadeedna wasaade cali warsame ha weydiiyo markaasuu ii yeer ugu yidhi ma jeceshahay inaad noqoto fanaanad haabaan ku idhi marka wii kaxeeyey wuxuu igeeyey lasoole riwaayad markaa iyagu ay xasilayeen qolada jaamiciyiintu ay xasilayeenoo qalinle iyo shankaroon iyo gabadh dhimatay oo canab diiriya la yidhahday ay ku jireen oo canab diiriyaa ka carootay oo booskeeda cid u raadinayeen booskaas aniga markaa la geliyey riwaayadii baanu sidaa aan ku xasilay waa markii igu horreysay oo wax fan la yidhaahdaba aan tegey oo aan arkayba iyo fanaanba aan arkay oo yacniga dee aan dhex galay riwaayadii marka waa la joojiyey markii la xafiday sansorshibkii laga qaadayey riwaayaddaas la hakiyey ee dhegaystayaal tusmo iyo tawaawac ee aan hirgalka noqon ma noqon mid fanka zaada iska hortaagtay ee lixdii bishii janawari ee kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii ayay soo istaagtay masrax kii ugu horreeyey oo ay kaga qayb qaadatay riwaayad la dhihi jiray labays dhinacayaa leh dhaayahaaga ku fiirso riwaayaddaas oo miyi iyo magaalo lagu mataalinayay ayayna kusoo bandhigtay heeso doora oo ay ka mid ka ahayd heesteeda caan baxday ee cunaabi waxay ku muujisatay zaade cali warsame kalgacalka dheeriga ah ee fanka u qabto heese taxan oo iskugu dhafan dareen jacayl iyo damiir wadaninimo mar dambena waxay noqotay gabadha keliya ee ka qayb qaadatay silsiladii deeley ee bishii disembar kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatanki ka bilaabatay gudaha magaalada muqdisho silsiladan oo shan bilood soconaysay waxay ka koobnayd lixdan iyo toddoba maanso oo ay curiyeen sagaal iyo afartan murtiyahan waxayna iskugu jireen maansooyin u muuqda kacaandiid iyo kuwo la jaal kacaanka ah laba maanso oo ay zaade cali warsame ku lahayd deelayduna waxay ahaayeen waxaan ku lahaa laba maanso midna la odhan jiray kaaqaa dadweynuhu midna la odhan jiray diiwaanku haydhigo
soogashaa xitaa la damcayn laygu xukumo markaa laakiin de waktigeedumuu dhammaana adigu ilaahay way iga badbaadso adigu lix bilood oo xarig adag aban galay heestan iyo kuwo kale waxaa curiyey abwaan cabdi maxamed amiin waxaana sawdkeeda ku qaada zaade cali warsame heesahan oo abwaanku ugu yeedhay dareenka dadweynuhu waxay kusoo beegmeen wakhti dalku uu ku jiray marxalad siyaasadeed oo adag cabdi maxamed amiin oo umuurahaasi kala hadlayay b b c da ayaa yidhi dhowr fanaan baanu yeedhnayoo war heestan qabo aarasa qabo waana lagu wada diiday kulli saadaa tidhi haa anaa qaadaya marka waxay la socotay koox dhoofaysay oo abudabay iyo inay wax ka soo dhigaan kooxdii markii dambana baxsatay ee ingiriiska gashay ayay la socotay way ka hadhay waa tahay bay tidhi barnaamijkii waa la sameeyey hees anaa shab soo tidhi saddex jeer baa lagu celiyey way qaadaa ba biis biis
ka annagu waxaanu doonaynaa inaannu wax tilmaanno wax toosinno
dowladdii kacaanku waxa ay heesahan dhegaystayaal ku eedaysay inay yihiin kuwo huwan dacaayaad islamarkaana dabhurin hullaaban labaatan sano dabadeed ayuu maxamed xaaji xuseen oo b b c da ka howlgala oo zaade cali warsamo weydiiyey heesahaas iyo ujeeddada ay ka lahaayeen ka annagu waxaanu doonaynaa inaannu wax tilmaanno wax toosinno laakiinse kumaannu xisaabtamin ummaddayadu inay yihiin kuwa aan fikirin annaga ummaddayadu waxaanu haysanay ummad fikirta ummad wax kala qaadata ummad wadaniyeena ummad dalka jecel ayaannu maxaydhahay aanu u haysannay ma aanu moodaynin inay ummaddayadu sidan ay noqonayso dowladdii markaa jirtayna inaannu toosinno ayaannu doonaynay ma aanu duminaynin laakiinse dadkii iska lahaa dowladda iyo shacbigii ayaa dumiyey dowladdoodii oo dalkoodii baabi'iyey oo fanaaniintoodii badhaq jebiyey oo yacniga wax walba lugta ku walaaqay ilaa haddana waannu daba taagan
wamaan guracan haddii uu cabdi maxamed amiin isagoo allifay horena waxa uu ahaa abwaankii sameeyey aynu u toosnay nolosheenna midnabadeenna midabnadeenna waxqabsigeenna iyo dhaqaleen
muqadisho soomaaliya heesaha kala duwan ee dhegihiina kusoo duulaya ee sade cali warsame ay ku luuqeynaysay ee huwan dareenka siyaasadeed waxaa waayaha qariyey oo daah saaray heese kale oo abwaanada saade cali warsame ay iskeed u culisay sanadkii sagaaliyo toban boqol siddeetan iyo sagaalkii muqdisho maaha tii aynu niqinay soddon sano horteedii iyo lixdamaadkii way fiday xilligan oo yeelatay kaabayaasha nolosha inteeda badan ardayda jaamacadaha ka qalin jeebisay ayaa xilligan xad dhaafay laamiyada magaalada goglan iyo baabuurta dul haadaysaana waa tiro beeleen lama koobi karo oo kow iyo laba maaha inta xarumood ee loo darbay daawashada aflaanta shisheeye malahayga waa meesha laga soo dheegtay rag iyo dumar xidhashada surwaal xilligan inay ka sinaadaan waxaa la sheegay wixii ka dambeeyey saddex iyo toddobaatankii in ay boqolkiiba siddeetan iyo shan kor u kaceen dadka dheehda ee akhriska qiimaha dheeraadkaa siiya wakhtiga sidaas u furfuran ayaa fahansiiyey soomaalidu jacaylku inuu yahay waxaan jikraar la gelin karin in badan oo dhalinta ka mid ihi xilligan waa bukaan socod aan bariidada kaa qaadayn isbihinbihinta beenta ee aflaanta qalaad ay ka daawadeen iyaga oo jilayo iska yeelayana waa kuwaas u wada eekaaday maqana jooga silloon oo la daaray
What do you think of women? How
sheekooyinka duunyo ka dhacaya waa taxan aan joogsi lahayn tawaawac jacayl oo aadan uba jeedin kuwaa kugu cataabi oo caawiya allaale xataa haddii sheekadoodu aysan kugu socon iga jooji aadan ka karayn dad kale ayaa iyana dareemo kale ka caban umuurahaas iyo dhacdooyinkaas waxaa raadgoobaya oo daba socda abwaanadeenna oo iyaga weeye kuwa humaag inoogu muujiya catowga dadka laabtooda ku lifaaqan maankana ku hay hees kastoo jirtaa inay salka ku hayso humaag la alifay ama maahay qiso run ah oo dhacday heesaha dhegaystayaal kale ah juuqgab afgarad iyo yaa kuu warramaa waxaa aliftay zaade cali warsame sanadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii sababta ay u curisay zaade cali warsame maxay tahay marka gabadh soomaaliyeed qisa iiga sheekaysay ayaan ka sameeyey ereyadaasoo dhan gabadhu jacayl bay iiga sheekaysay iyo arrimo aad u qoto dheer
heesta juuqgab tixdeeda haddii aan tiraabu rogo waxay iila muuqatay naftayda ayaad hadimo gelisay oo adiga weeye kaanu hamuun qabaa howl adduun dartaa baan uga oodmay waxaad ugu reebtay dabacsanaan jacayl oo mugdi iyo maalin mid ay tahay balladi maayo laabtaydu waxay ku tallaalan tahay docdii aad iga jirto dhankaaga haddii aan u soo dhaqaaqi lahaana awooduma lihi dhibaata igu meeran oo mahiigaan rooba ayaa hayjad cidlaa igu haleelay haadaan hoos u qodan baa ila duntay oo aan darafkeeda haystaa meel aan uga baxona garan maayo waan dhugmo seegay oo hilinkii iyo toobiyihii baan ka habaabay dhibaatooyinkaas iyo hadiimooyinka ii gaara haddiiba aan kaaga sheekayn lahaa awooduma lihi oo waan tamar dhigay bishimihii afkayguna oh waa yeedhma diideen naftayda kuu jiraban waxay haysa jamashada adaan kuu jeelanahay jacayl baad igu abuurtay ma jiibsado caawadii dharaartii ma joogi karo dhinacaad iga jirtaa qalbigu ii jiidaya ha yeeshee jar bay hor jooga jir bay igu helay bannaan jar baan ka luushaa khatar ah talaa iga jahwareersan jidaan u baxaanan haynin jahadiiba iga hallowday haddaan kuu jeedin lahaayoon jabka kuu sheegi lahaa awood baan jirin xaggaygaoo afkiibaa juuqda gabay
adduunyay xakaaba war waaba la soo hoobanaya siyaadaaba loo soo socdaa siyaadow siyaadaaba hadda loo soo goormaan u sheegay goorma hal hal baa loo soo hoobanaya hal hal sodta iskaallo sodta iskaalla loo waxaad tiri culimada adduunka ee caashaqa la daba cudurrada la dabargo ee caashaqa ha lagu daro male ragga lacagtiisa la labalisaya dabargoyska ha lagu daro
مصلحتنا
آه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا قليته أ- أعوذ منك وأنت منك
نعم حاضر لك سوق لي يقول أنا أقعد اللي هنا هنا إلى وضبط قشمة وقدوا هذه عليبة هدان مقلا واعنا يدا برحنا بالله
وبدار خير صدقة الرول الله بكر لك مقادية الله ولا عليه ولا عليك النقص محمد فين فين وانا عيالي لو انت عيالي ما انا عيالي ابد الله ولا عليه معانا الله ولا عليه محا ابا الله ولا ولا جناح يا ولا ولا ولا ممكن ما الله ولا وحتى ركب من دون يعني حرنا ما بن انت وحتورها او وحكم في الليل او وحكم في النهار واستدعي راسك الخليقه وكمل بعد هذا يمكن هذا محا هيدا رالها
dagankii astaanta looga yeelay waa beri iyo majaajiladii ay ka dhex muuqdeen hibanuura zaada cali faynuus iyo qamar cabdilaahi intaa haynoo joogto waayadii dambeeyey joornaal wargeys ah oo lagu daabacay mareegto in lagu soo bandhigay idaacad iyo t v mid ay tahayba guud ahaanba waxa uu calisidaayaasheenna ka dhex muuqatay heeso cusub oo ay qaadayso zaada cali warsame oo aad mooddo inay leedahay waayo waayo iyo waaberidii waaweynayd weli way joogaan sanadkii labaatan boqol iyo toban markii uu curtay ayuu siciid cali muuse subax hore soomaalida ku toosiyey b b c-dana uu ku daadihiyey sidan
sanad wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa sannaddii labada kun iyo tobanka oo maanta bilaabatay sannad waliba hoodiyo wuxuu hadima leeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xusuustaa saakana barnaamijka waxaan idinku hayaa qaybtii labaad ee barnaamijka ah iyadoo xalayto ay saada cali tiri calaf waa halkiisi caashaqani soo riday haygu carin aniga waxay kaloo tiri saado balse haddaan caashaqa ku baro sida iila wadi lahayd sidaa ay ma tidhahdeen ee waxayan ogeen inaani weynahay oo ilaa sameenkii wiilwaal hadba dumarka tii wacan la wadaaga la wadaagay caashaqa taasi waa sheekadii xalay saakana waxay tidhi
soomaalidu waa fariid fariid fariid kulligeed waa wada fariid
waa fariidoo bay tiri waxaan casaaba ma weyday naf jacayl wada waa lana mawaalide jacaylka waalan balse awrkii dooh ma tiri inuu bubo mooye heesahaas iyo qaar kaloo badan saaka waxaan barnaamijka sannadda cusuunba idiinku hayaa fannaanadda aad maqlayseen uma baahna inaan idiin sheega waa saada cali gursame
heesaheeda kale waxaa ka mid a qaar ay ku bogaadinayso reer jamhuuriyadda jabuuti dadka reer jabuuta u nabadgala
kuwa ay ku saadaalinayso mustaqbalka carriga ogaadeenaya oo ay leedahay ogaadeya way xoroobi xaqiiqdii waa sidaa ogaadeya way xoroobi xaqiiqdii waa sidaa iyo qaar kale oo soomaalida ay ku hoga tusaalaynayso intaas waxaa dheer iyo qaar kale oo badan maad noqon agoon ilaaliyahaagu muush ehelku wuu badan yaho allaa kula jira aamo allaa kula jira farax fankaygo allaa kula waa darafkii dabayaaqadii iyo gabagabadii barnaamijka dhugashada suugaanta oo goortan aynu ku soo qaadanay saade cali warsame bal xasuusta dib u celi dhegaysta oo isweydiiya inta aad ka xasuusatid abwaan soomaaliyeed oo hees magaalo ugu ducaynaya ama ku ammaanaya sida kuwan waxaa goortan dhegaystayaal intaa ku soo idlaaday oo ku ibabeelay barnaamijkii dhugashada suugaanta oo aan ku soo qaatay saade cali warsame waxaan soo dheehday xoogo xiise badan oo ay qaadeen warfidyaanada kale ah yuusuf xasan maxamed xaaji xuseen cali xadhaare cabdinaasir cabdirasaaq iyo qormo uu daabacay xasan cabdilaahi sheekh xasan carab oo warbaahinta soomaaliya sideetamaadkii ka tirsanaa waa hanaanintii huruuse iyo tabintii khadar maxamed xaashi dib intaynu dhegaystayaal u kulmi doonana waxaan idilba idin leeyahay nabadgelyada naxariista eebbe iyo barakooyinkiisu haydin ahaadeen